wafdi ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay booqdeen deegaanka buurgaawo kuwaas oo u kuurgalay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka deegaanka culimaadudiinka deegaanka ayaa waxay ka codsadeen bulshada soomaaliyeed in laga qayb qaato dhismaha masjidka deegaanka mid ka mid ah maamulka masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu bulshada soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحن جوجنا بورغاو مسجد كوينا مسجد القديم وبورغاو مسجد كاس ومسجد بربرسن ميلا بدن ka waxaysan waxaanu rabnaa marka aan u jeedinaynaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka iyo meel kastaba iyo dadka alla wax siiyey inay ku darsadaan masjidkaas dhismihiisa ay nagala qayb qaataan aan u baahannahay masjidkaas waa masjid duquubay oo burbursan oo meelo badan ka waxaysan waxaan markaa marti sharaf hadda socoto heer wasiir iyo heer xildhibaan ayaa noo yimaadeen oo wafti ka- ka yimaaday jubbaland oo kismaayo annagana dee jubbaland baan nahay marka saas ayay nagu- nagu soo gaareen ayaga oo arrimahaas u kuurgelayo xaaladda taagan oo maaragtay buurgaabo masjidkii oo dudunsan bay arkeen oo marka way nala eegayaan wixii kalaankooda iyo tabartooda iyo tala- taladoodana way ka bixinayaan waxaanu leenahay soo dhowaada wasiira masji- masjidkii waa kan xaaladdiisana sidan ay tahay ummadda muslimiintana waan u bandhigaynaa wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo dadka jubbaland madaxdii timaadayna waanu u bandhigaynaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man banaa lilaahi masjidan ninkii masjid dhiso bana allahu lahu beytan fi ljanna jannada ayaa waxaan ugu dhisayaa guri marka waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ila ajalin qariib faasadaqa waakun min aلsaalixiin